haatanna waxaaad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawayska waa shitoon waatan sahre cidla nuur oo nala socodsiisa
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii cawayska washington qodobadaan caawa idiinku hayana waxaa ka mid ah gabadh yaroo saddex jira ooyey iyo bahalo kale oo dadcuna ka badbaaday kadib markii uu ay u gurmaday iyaba waa yaabe ilan xayawaanku way ku kala xigaan waxaa kaloo aad maqli doontaan sheekadii taxanaha ahayd ee adeegtoo haatan gabagaba ku dhow iyo weliba waa fanaanada sahre axmed cabdilaahi sahre ilays oo marti noogu ah caawa iyo cawayska aan ku bilaabay toddobaadkan waxaa warbaahinta caalamka aad loogu hadalhayay suurtagalnimada ey gabadh yar oo saddex jir ah oo reerkoodii ka luntay waardiyeynayey muddo ka badan toban maalmood markii dambena ciddii ay ka luntay u soo sheegay meesha ay inantoodii ku sugan tahay sidaasina reerkii oo ka quustay ay ku soo heleen gabadhoodii yarayd bal sheekadaasi waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar oo haatan stuudiyaha igu weheliya ismaaciil sahre waad sidaad u sheegtay horta eedu dee siyaabo kala duwan wax xayawaanku waa saad uga faa'iidaysataa marka dhinacyo badan baa looga faa'idaysta waad aragto dee dad baaba caruur ka dhigta waa tahay horta sheeko inan yar oo saddex jir ah ayaa oo ku nool tuulo layidhaah tuulo ku taalla sakha republic waa dalka ruushkii ku agtaalay serbiya agagaarkeeda weeye waa tahay inanta yar karina la ydhahdaa waa saddex jir haya marka meel tuulo ah oo go'doon ay ku nool yihiin aabbaheed oo safar gelaya ayay daba gashay inanta yareed waa tahay marka hooyadeed marka waxay u qaadatay inuu aabbaheed raacday inanta yareed aabaheedna wuxuu qaatay inantiinasii joogto inanti yareed inay hooyadeed lasii joogto waa tahay inay intee laba gacmood dhexdood bay ka baxday waa tahay way dhacdaa inantii yareed way luntay eyganaa markaa la socday inanta yar markaa waa hagaag n arrinta xiisahani waxa weeye goobtan ay ku luntay inanta yari waa bahalo galeen dhulkaynu ahno oo dadka waaweynbaba maalinimo bay maraan welibana iyagoo is ilaalinayo waddo toosa maraya oo ninka uu feejigan yahuu maraa haddana inanta yareed halkaasi waaba tiyo inan yaroo saddex jirina ku fakatay waxaan maqli jiray libaax buu hebel afka uga galay waa tahay inantii libaax bay afka uga gashay weliba bahalaa yeyda aada ugu badan meesha tuulada ma yeydii lalahaa dadka hadday leefaan laftay soo saaraan sidaas weeye inanta yareed markii ay luntay inantii yar horta sagaal cashi sagaal casho markii la la'aa oo sagaalka casho ay ku go'doon ku ahayd waxay cunaysay geedaha iyo midhaha meel webi a bay heshay webigaasay biyaha ka cabaysay horta habkaasay u noolayd inantayada iskorisahayd eyguna uu la shaqeeyey oo u ilaalinayey intaa horoo dhan marka inantii halkaas horta ku noolayd marka waxay huwanaysay meeshan waxay caan ku tahay aad baraf maynis bay xilligaa maraysay xilligaa ay inanta yar luntay winterkaa soo xasuustay iyo maraykankii marka inanta yar qaboogaasina ma jiri geedo ayay inanta yar huwanaysay oo telefishinadaaba laga soo daayay imkaad meesha ay seexanaysay iyo dhulka inanta yar sagaal casho markiida raq iyo ruux waxaa gurmad badan baa la diray diyaarad helikobtaraha ka qayb qaatay waa la waayay inanta yar raq iyo ruux meele martay sagaal casho markii la la'aa oo markaa tacsidii laysleey u jeesta unbaa goor barqa ah unbaa waxaa la arkay ey soo ordaya waa la naxoo eygii uun deedna qoyskiibaa is eegay iyo qoladii gurmadka mise waa eygii mise waa indhaha mise wuu soo ordo markuu meeshii mise waa eygii xaafadda waxaa la gartay horta mar haddii eygii nool yahay inantii in rajadeedii lasoo celiyo eygiibaa markaa la dabagalay eygiibaa dadka kaxey intuu ku qayliy oo duciyey buu dadkii deedna tilmaanoo kale ishaaro bixiyey wadadii uu markii hore ka yimid unbu dib ugu laabtay odaygii baa yidhi allayleh waddadii aan maray buu eygaas tilmaan ka bixinayaaye ina mariya buu yidhi qoladii gurmadka iyo odaygii iyo eygiiba is soo raacay arrinta xiisaha leelooyin waxa weye inanta yaraydoo huruda oo caleeni dusha ka saaran tahay laba cishay qaadatay markaa inta eygii soo socday iyo intuu sii socday iyo intii sii socday guud ahaan koob iyo toban cishaa la maraya koob iyo toban casho inantu maqnayd haya maalintii koob iyo tobnaad ayaa inanta la xelay ti yaradoo nabad qabta oo caleemo huwan oo caleemo kalena ka dharagtay baa meeshii loogu meeshii loogu tegay diyaarad helikobtera lagu soo qaaday cusbitaalkii magaalada la geeyday waxay noqotay sheeko aad loo hadalhay sidii ay marka hore ku tagtay caafimaadkeeda cusbitaalka la geeyey boqol kiiba boqol buu noqday ismaaciilow horta sheekaba sheekay keentaay waxaan arrintaa ku xasuustay haye waddankan maraykanka marka dad badan baa waxaa jira marka laga sheekaynayo taariikh nololeedkooda ama noloshiisa qofkaa marka laga sheekaynayo inagu soomaali baynu nahayoo iskuulkaynu ka baxnay iyo caruurta iyo intaasunbaa laga sheekeeyaa badanaa saas weeye waxyaabahan ku qosla waxaa ka midaan aadka ula yaabo haye haye dad baa jira loogu daro taariikh nololeedkooda haye haye aygana si fiican buu
kuba darso kuba darso maalin dhawid aanadhel xaafad halkaasoo dee virginia adugu aad baad waa halkaa degan tahay haa cusbitaal nagu dhigano aad u qurux badan un baan arko markaana cusbitaal nin baan iska wareysanaya asxaabnaho halkana maxay ahayd baan ku yidho markaasuu ku yidhi waa cusbitaalkii waxaa lo eyda iyo ma garanaysa xayawaankumaa lagu daaweeya oo dhakhaatiirta iyo shaqaalaha ka shaqeeyaaba eedii waxaas u shaqeeyaanoo dee waa cusbitaallada noocaasa de marka haddiiba aygi shaqadaasi uu qabtay shaqooyin badan oo ka badanna ay qabtaan de marka in cusbitaalla loo sameeyo oo sida loo rabeeyo dad gaaray ku takhasusaan
hayimkawaynu ogolaanayna mar hadday naftaa badbaadinayaan waad maasanta ismaaciil adaa mudan saxre ciid la nuur iyo barnaamijka gacaweyska
waa hagaag dhegaystayaal inta inaan u gudbin qaybtii heesaha iyo hal abuurka aan idinku wareejiyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo halkii inooga sii amba qaada sheekadii adeegto oo toddobaadkii hore inoo taagnayd iyadoo gartii lagu kala kacay odaygii gaashaanlaha maryan guursaday dhalayna uu haweenkii uu qabay dalqadooda ku dhawaaqay markii wiilkiisu uu ku adkaystay inaanu maryan furaynin
reer in la dunyo la rabay baa inta si fiican u dhismay dhidibada aastay kuwa aan loo filayn inay dumaanna si sahlan oo lama filaana bay shadaafaha u laabteen dad isdhalay oo awal isjeclaa baa kala go'ay oo markaa isuhilow daayo isi sheegan hadalkiise wuxuu yahay yaa rogay haruubada haanteeda yaa qubay yaa baqa haraatiyey yaa u haysay xoolaha aan loo horseed tegin yaa hoga kaliileed hanfigeeda cudur yahay wadaharabsadoo dhacay yaa inkaarta hoobsaday cudurka yaa hamba u helay yaa hootadii waran ilmihiisa hoos dhigay yaa heella beeniyo tubtay habarwaceedii goortuu haliilee ku hungoobay taladii yaa hoor ka soo dhacay yaa tala ka haadoo howdka yaa u dheelmaday hadda yaa u sababoo hadhow haaka yaan odhan hadalkaa waxaa geystay wiilkii oo isna goobtii shirka lagu kala kacay layskuna afgaran waayey ka sii socda hadalkaasi wuxuu dhacay iyadoo aan la isuna dhughayn ha yeeshee dhaguhu waa iska maqlayeen iyadoo dadkii horey shirka uga soo qaybgalay sii dareerayeen wax hadal ah oo furanna ayan jirin baa haddana waxa dhacday in kadib markii odaygii oo aburka tufayaa maqlay hadalkii wiilkii soo tuuray markaas ayuu intaha kaday oo dib u soo jallaacay wuxuu damcay inuu ulma toobo ahuusitay dabada u qabto ha yeeshee nin kalaa ka qabtay inankii baa gabbaday oo diyaar dagaal u noqday odaygii markuu arkay inayan si naba faa'iido u lahayn dirirta wuu isagoo qamuunyo bushimaha hoos kacan tuugsan ciil iyo carana la saqraansan iska sii luuday mar alla markuu tallaabo sii qaadaba dib ayuu soo jalleecayay markaasuu madaxa ruxruxayay inankii sidoo kale isagoo dhan iska dhigaya nin guulaystay dhanka kalena odayga kusii cagaajinaya si aan dib dambe la isugu sheegan ayuu hadba inta isneebsho dhaqdhaqaaq boolo xoorto ah muujinayay sidii caynkaa loo ahaa baa lagu kala libdhay waana sidii loo kala libdhay iyadoo issheegasho ismaqal isbaridin iyo isu soo hilow dambaba beeshay qaylo yeertaba qof bayan uga darini maryan baa inta mahdisay ka maashay qalalaasihii dhacay kadib markay ka baaqsatay inay mar kale ka bato sun iyo deebaaq marwo degtay oo waxdejisay noqotay waxay noqotay hooyatii ugu fiicnayd ubad kuwii ugu wacnaana way dhashay guri kii ugu wanaagsanaa bay wada dhiseen maryan iyo ninkeedii waagu waa isgurayaaye ilmahay dhaleen baa durbo dugsiyada u dareeray waxay noqdeen ardayda kuwa ugu aqoon iyo asluub fiicnaa wanaaggii ilmaha waxaa u sabab ahaa wanaagga gurigay ku noolaayeen iyo waalidkood oo inta isjeclaa isxaq dhowri jiray oo daacadnimona u wada shaqayn jiray sidii qoyskaasi ha dhicin ha jabin ugu jiray ayaa ubadkoodiina maalintii dambe tacliimtoodii jaamacadeed wada dhammaysteen laba ka mid a oo wiil iyo gabara ayaa taqaatiir noqday iyagoo maalintii dambe isku cisbitaal kaga howl jira shaqadana maalintaas wada leh ayaa cisbitaalkii waxaa la keenay oday aad cuti u ah oo indhala aadna xanuun u hayo wiilkii ayaa odaygii daweeyey kadib markuu inta meel seexiyey howluhuu cisbitaalka uga baahnaa u dhammeeyey buu wuxuu u ratibay adeegta u shaqaysa meeluhuu u baahan yahayna u hagta odaygii baa aad ugu bogay inankii takhtarka ahaa galabtii dambe ayuu u sheekeeyey maandhe horta anigu waxaan hubaa inaanan noolaadeen haddaanan adiga ku heleen maxaa yeelay adiga hortaa anigu dhowr jeer ayaan cisbitaal galay weligayna ma helin takhtar sidaada oo kale ii tabantaabiya waxaan filayaa in waalidkaa kuu duceeyey anna ducaan kuugu darayaa waana mid hubaal ah in ducadaydu kacayso maxaa yeelay gablan baan ahay da'dan ayaan joogaa waan jirranahay oo aadba sidaad arkaysid waan kala dhantaalanahay oo lixda lixaad iima dhammaystirna inay ii dhammaadaanna sugi maayo waxaan sugaaba waa wad iyo hoyaatin aakhiro adigana cimri dheer iyo caafimaad baan eebba kaaga baryayaa anna ilaahay waxaan ka tuugayaa inuusanna cadaabin ileen calaf iyo cimri toona iima harine odaygii oo inankii cududda haysta sina u gariiraya ayaa hadalkaa yidhi inankiibaa inta catowgii odayga ka naxay wuxuu yidhi maye adeer waxba ha iscaloolxumayn murugadana ha isku beerine yaro isdeji maskaxdaadana nasi
waa tahay durbe aragnay oo maryan wiilal iyo gabdho jaamaciyiina ayay dhashay reer ballaadhan oo magac iyo maamuuslan ah ilaahay wuu siiyey balse aynu eegno odaygaasi cusbitaalka jiifa cidda uu noqon doono haatan waa qaybtii heesaha iyo weliba suugaanta waxaana caawa marti iigu ah fanaanadda sahre axmed cabdilaahi sahre ilays oo ku sugan magaalada hargeysa sahre ilays kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington annagoo kaaga mahad celinayno wakhtigaaga qiimaha badan ee aad noo soo siisay sahre iidle walaal macaan aad baad u mahadsan tahay adiga iyo raadiyayaasha v o eda aad baan idin salaamayaa anigu waxaan ku dhashay walaalo dalka ethoobiyan ku dhashay gaar ahaan magaalada jigjiga agagaarkeeda ayaan ku dhashay dalka etoobiyaad ku barbaartay oo aad kusoo hana qaaday islamarkaana aad fankaaga ka bilowday soo sidaa maha haad iyo aad ha jigjigaan ka bilaabay fankayga waan gartay sahra e maxaa kugu dhaliyey ma faamiliga iyo qoyska ayaa dad ku jireen fanka ku jira ma waxaa jira asxaabtaadao fanaaniina maxaa kugu dhaliyay fanka mise wax adiga jacaylaad fanka u qabto darteed baad waagaasi fanka u gashay sahray wallaahi anigu faamiligaygu wax fana ma ma ma kuma jiro wax fana ama adeer ama habareer ama eedo wax fan reerkayaga ah ma jiro markii anigu fanka bilaabana reerkayga ila yaabeenba waa taha laakiin anigu anaa fanka jeclaa anaa heesaha jeclaa runtii oo aada u dhageysan jiray waan gartay weliba heesaha dhaqanka ciyaaraha dhaqanka reer miyiga ayaan ciyaari jiray anigu waa tahay sara marka ma ma qaadi jirtay oo ma ku luuqeyn jirtay xafladaha aroosyadii waxaasi markay jiraan heesaha dhaqanka aada iyo aad kulleyba dee iminka muddan laga joogaa laakiin markaan dee dhalinyarta ahaan yaraa heesaha dhaqanka ee reer miyiga ciyaaraan baan ayaa runtii aroosyada ka heesi jiray oon ka ciyaari jiray allalehe markii dambe haddana waxaad jeclaatay heesahan muusiga loo tumaya fanaaniinta ku luuqeynayaan aada iyo aad jigjigaan iliday fankayga runtii ilaahi oo naxariiste yasin axmed digser waad garanaysaa ayaa kamid ahaa dadkii igu gacan qabtay cabdi kaamil cawaale rag badan oo jigjigo jooga ayaa aada igu gacan qabtay laakiin runtii ninka aadka igu sii gacan qabtay ee kamanka ii bilaabay markii aan fanka kusoo biiray axmed digseer buu ahaa waxaan de runtii aada iyo aada u xusayaa caruurtiisii meel kastay kala joogaan adduunka waan xusayaa aad baan u salaamayaa waa tahay yaasiin axmed digfeer allaha u naxariiste waxaaba jirtayba hees bilowgii fankaagaad wada qaadeen oo aad iyo aad maaragtay dadku u jecel yihiin bal hadda heestaas hare aynu ku yara nasanno innaga oo markaa ku soo noqon doona hanaqaadkaagii fanka waatay sahre axmed cabdilaahi sahraylais heestaasi aad wada qaadayseen digfeer yaa hal abuuray oo erayadeeda lahaa ereyada waxaa iska lahaa walaalo cabdi kaamil cawaala ereyada iska lahaa isagana allahaw naxariisto digfeer baa lahaa dekan axmed digfeer baa lahaa laxanka runtii taasoo keliya imuu laxamayn heeso badan aan leehay buyulax laga dhigto gabdhaxaadka hees markaan fanka bilaabay aniga isagoon wada qaadino ruwaayad ku jirtay ayuu heeso badan buyulaxamay sida heeskan bisha caawa kow oo kale waata bishaa bilatay ma bil rabadaan bay ahayd ma bil waxay ahayd caadiya ma bishay ahayd bishaa maxaad si gaara ugu xulateen bishu caawa waa kow wallaahi sahray waa runtaade rabadaan bay ahayd waa tahay
rabadaan iyadoo adaa la sameeyey habeenkii waan isugu nimid meel dabadna eeska markii la sameeyey bisha caawa waa kow waxaa sameeyey nin looga jirana u naxariistay makayte oo reer isaguna etoobiya reer jirjiga ahaa waabuwaan ahaa oo ciyaaraha dhaqanka ciyaari jiray yaa heeska ii sameeyey runtii anaa ka codsaday heeska dibkeena waxaan kuu saaray dabeedna bilatayn rabadaan bay marka hore ayay ahayd marka waxaad rabadaan mar walba dee ma taagnaanaysa heeskiiya sida kale aan u nid ah bisha caawa waa kow way bilatay oo ogi waata markaa heesta ballan baanan leeyahay waxaa ku jirta ereyo kale oo ah naagaha bar baa jira marka beri la guursado bismilaysan waaye markaa heestaasi waxay si gaara uga hadlaysa dumarka welibana gabdhaha dhalinyarada soo ma aad iyo aad aad iyo aad kule dadku marka ma sahraayo dee qablaha qaar baa de si wanaagsan loo qabaa dumarka qaar baa nasiibku ka xumaada marka kulley cid walbay qusaynaysaa waa tahay marka adigu ma dhalinyar baad ahayd xilligaa sahraa imse waad guursatay maya markaa waan guursaday waa tahay ee si fiican baanu gartay bal heestaasina iyadana aynu dhegaysano waan gartay sahra magaca elays halkuu kuugu baxay ma markii aad fanka kusoo shaacbaxday buu magacaasi kuu baxay mise ka hor baa lagu odhan jiray mise wuxuuba la bilowdayba fankaaga bilowgiisii maya wallaahi horta dhalinyarda markaan fanka bilaabay aan iska ahaa kooxda aan markaa ka tirsanaana waxaa la odhan jiray elays sudaan baa la odhan jiray marka waa sahra elays saasay ku baxday ha markaa riwaayadii iigu horeysay ayaa maxay ahayd tay baa ayaa la yidhi marka marka meeshiisa soo taagay runtii de dhalinyarna waan ahaa dabadna dhalinyartii joogtay riwaayadda daawanaysay ayaa ii bixisay oo tiri wallahi inanti waaba ilayta iyadaaba ilaytay idasaarilkaasaa laigu bixiyo waa tahay magacii wuu kuu hirgalay sahra ma waxaad ku bilowday hees keligaa aad qaadayso ma waxaad ku bilowday sida fanaaniinta qaar iminka lagu arko heese dad kale lahaayeen oo markaa aad mushrax isla soo istaagtay mise riwaayadaad ku bilowday qaabkii bal markii kuugu horreysay aad fanka u bilowday aniga runtii fankayga walaala riwaayad baan ku bilaabay riwaayadda waxaa la odhan jiray shankooda jacayl ma kuu sheegaa cabdikaawaalaa iska lahaa hees ani digsigeeda qaadi mida lamba kow ii ahaa heeskan haygu nicin hantilaana labaad bay ii ahayd dhigtooda dhaxaadka heeska loola jira saddexda ay ahayd anigu heesa aan leeyahay ayumaa fanka ku bilaabay heesa dad kale leeyihiin maan qaadinba waa tahay markaa sahra ee mar haddaad riwaayad ku bilowday ma hees unbaad ku lahayd heesaad ku lahayd riwaayadda mise majaajilo iyo qaybo kalena waad kaga qayb qaadanaysay maya wallaahi duugaag dhan oo geeraaraadaasaa loo akriyayo saddex nin iyo baan la lahaa wax ma ka xasuusan tahay caawa sahraay wallaahi dee horta mudday ahaydeen korwaada waxba kama xasuusta sahraa sahraay aad baad u mahadsan tahay qaybta koowaad ee waraysigeenna caawa intaasi ayaynu ku hakinaynaa toddobaadka dambe ayaynu qayb kale oo xiiso badan isugu iman doonaa waxaanaynu dhegaystayaasha ku dhaafaynaa heestan alla ilaahay waan hantiyey haliyey ubad loo dhalo hm inta kale adaa raacin doona guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii caweyska washington caawa waa nagayntaa toddobaadka dambe intaanu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa ammaano alla iyo ismaqal dambe
waan gartay sahre ciidle nuur iyo barnaamijkii caweyska washington aad bay u mahadsan tahay sahray iminkana maxaa wararkii ugu waaweynaa inagu